habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaana inoo haya waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah i don't sleep aawada nayd iyo ayaane waxa iitinkii igaga dhacay aamateed xume everybody istoriga jacayl waa ogsoon yahay in ataag xun uu igu hayo iyo arami daynoy ay keeraboodiyo adaan doon andaristaan bal faarax iyo xaliimadaasi sheekada ku duugan iyo weliba suugaan laga sameeyey oo dhexdooda ay dood kululi ku dhex marayso barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaala barnaamijka cawayska iyo caawa qodobada kale aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a markay jirabayaan hablaa wasya jebiyaan aynan yahay jawaab how dalliiciin jego xiraday
jeega xiirkaasi iyo weliba nuxurka ay tixdaasi gudbinaysa iyadana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaala barnaamijka waxaan ka madhnaan doonin qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku maqli doontaan qaybtii koowaada waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey hal abuur fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fu'aad waaberi mar hadday haddaynu raysiyo raadsocanaftayno raxmaankeenu nagu simay sunnihii rasuulkiyo su-aal kolley horta runtii saynu dareemi karno nolosha gedigooduba waxa weeyaan qoys minadiin haddaynu ka eegno iyo dhan walba haddaynu ka eegno marka cabirka heestan iyo ujeedadeeda waxay ahayd inaanu saaxiib nahay barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal marka aynu ka hadlayno dhismaha qoyska gaar ahaan guurka oo barbila u ah ayaa xiliyo kala duwan marka laga hadlayo ay dadku ay ku cabiraan islamarkaana ay ku eegaan hadba deegaanka la joogo gaar ahaan marka ay ka hadlayaan hanaanka loo soo xulanaya lamaanaha uu qofkaasi nolosha la wadaagayo waxaana haddii aynu si gaara u eegno waddamada qurbaha iyo weliba marka waddankii dib loogu noqdo hanaankii xulashadu dhici jirtay muddooyinkan dambe aad mooddaa inuu farqi u dhexeeyo amaba waxoogaa kala duwanaashihii jiro iyada oo inta badan lamaanaha isa soo xulanaya ay ku cabiraan islamarkaana ay ku qiyaasaan hannaankoogaasi xulashada waayaha iyo weliba waaqiciga deegaankaasi ay ku sugan yihiin ka jira waxaana xilliyo kala duwan laga curiya arrimahaasi sugaan iyo weliba sheekooyin kala duwan waxaana ka mida dadka wax ka curiyey islamarkaana ka sameeyey abwaan aadan muuse haybe oo al abuur ku nool cariga ingiriiska gaar ahaan magaalada london aadan oo dhegaystayaala barnaamijyo horena sidan oo kale inagala qayb qaatay ayaa caawa inaynala wadaagi doona dix uu ula baxay faarax iyo xaliimo bal ugu horraynba aadan haynoo sharaxo waxa uu magacaasi ku doortay faarax iyo xaliimo le magaca waxaan ku doortay waxbaa jira iska caan baxa oo waddankan qurbaha
haye ninka aan waayeelkii weynaana gaadhin dhallinyaradiina ka tegey
haye waageenigana hee kolley dee aan ku dhalanay soogaleetiga soogaleetiga waxaa la yidhahdaa faarax ba ayay u bixiyeen iyo kuwa yarir baaba bixiyey baan umalaynaya kuwa yaryar
markaa markaa qurbaha ninkaa ku cusubee labadii dhinacaan midna raacin baa faarax aan midna raacsanayn markaa faaraxyadii caadiga ah iyo magacyadii caadiga ah waa magac guud oo laisla yaqaano waa magac guud oo dee rag badan oo faarax la yidhahda waa jiraan laakiin iyo waxay ku doorteen garan maayo kuwa yaryar baa bixiyo ninkaa u bixiyey dee ninkaa soomaaliyeed ee meeldhexaadka ah waan garta markaa de wixii faarax iyo xaliimo la yidhaha naga raalli ahaadan lena caawa maaha idinkii waa ha maaha kuwa kalea loo idinka jeeda.
inantiina inantiina dhiggiisii waxa waxa weeye dhiggii dhiggii faarax waxay noqotay niyo dee si loo doortay mooyaane iyaduna xaliimo Waa aad iyo aad iyadiina magacaasay ku qabteen magacaasay ku qabteen oo marka iyadu waa xaliimo yaroo Mhm.
magacuunbaa meesha la maray oo dee faarax baa magaca watee iyadu halkanay qurbahay ku dhalatay oo ay ku barbaartay marka xaliima iyadu qurbahay ku dhalatay ku barbaartay laakiin faarax baa imi isagoo nin weynaa oo Haa.
meesha ku dhalaan. waa hagaag marka maxaa dhex maray faarax iyo xaliima waxaa dhex maranaya waagii hore een, marka guurka oo kale ay noqoto haasaa waa jiray gabadha intaydan dee aanad guursan waxbaa la isweydiiyaa dabeedna ninkan wuxuu haystaa tii hore ee dee geedka lagu soo wareegi jiray Mhm.
inantina dee gu- hal marka dee qurba la tago casri oo dee wax wax badan baa isbedelaya aad iyo aad laakiin mid baa jirto oo
Mhm.
waxa weeye een, een, dee lama huraan waa caws jiilaale dee een, dee waa ca- dee een, maxaa la yidhahdaa eh, lama huraanku waa faaraxa un halkaasaa la isugu ima hayo de waa geyaankeedii aad iyo ya aad waa geyaankii way surran yihiin hayo dabeetana faarax wuu si markii uu arkay inanti dee ina in- ku- halkii markuu arkay inuu gidaar garaacayo Mhm.
ayuu is yidhi haddaba iska dhig dee nin maaragtay iska fashion ahoo waktiga la socda isjilci buu isiri marka haa haye dabeedna waa ingiriisi in- maxaa la yidhahdaa eh, ayaan ku daray oon ku iidaamay waa gabay aan ingiriisi ku iidaamay oo xarafraaciisa iyo wixiisi iskale waan gartay marka Inta waa badan.
haasaa waxay haasaa weeyaan waa haasaa inantaa waha adigu waan isku daray labadii dabeedna waa gartay wuxuu yidhi straight away waan ka helay aragtidaadii jacaylkaad abuurtay jacaylkaad abuurtay naftanu la istareestaay caashiqi istii ligama tegin ubax la moodyaye bal speak to me hadalku waa erey nasteexaade i don't sleep aawada nayd iyo ayaane waxa iitinkii igaga dhacay aamateed xume everybody storiga jacayl waa ogsoon yahay in ataag xun uu igu hayo iyo arami daynoye ay care about you adaan don't understand oon isruux ku yidhi waana had goo ee way tidhiye diidmada ignoorkaa dhaqsaan uga obseedaaye okay dhaxaajadan waa hawl imboortane i need aroos marriage iyo ubad carruureede ool ool adduunyada adaan womanku eegtaaye absolutely adigaa hablaha iisi goowinihe aan family aasaasna iyo geeralay aqale listen my advice talada waa la ogolaadaaye
waa imaqal weyn marka waxa iyada waxa iyadana cajiiba i care about you adaan don adaa don and understand macnaha xaggu ka odhan lahaa xaqiiqatan waan kaa helay oo waxa weeya si gaara kuu daneeya ayuu uga bilaabaya i care about you adaa don understand ima fahmaysid buu leeyahy marka ha exactly oo waa kan de eg markan uu ugu daray bay soo jeesanaysaa marka hore waa laisla soo jaba ah marka wuxuu yidhi adu maan xoogaabuu fahmayna ugu iidaamay oo dee doon andaysta ay keer aboodyuda say sonasa wallahi de kan wuu ku keer garaynaya wuxuu iska dhigayaa nin raxmad loo dee danaynayo moogta raxmad loo danaynaya haye iyadiina markaa maxay tidhi ma fahamtay inankii inankii waa isku soo taagta waxay tihi ool faashin baan kuu qabiyo faarax saaqidahe ma moodayn inaad feri gur tahay fayna inan yawe amba family iyo waan jeclaa life yuu jarahe ha yeeshee free laguma helo fiisha fiishan jabis geele filin hay abuurine tell me feres shaqadaada hor horta ma shaqaysaa wahaa nisdabere ma tahay bay tidhi haa dee free laguma hela waxee haa full time do you work jawaab feera baan rabeeye hadda face to face iigu sheeg faranka aad hayso miyaad fiya ka leedahay waddada faas u cararaya aqal fees faloriyo miyaad guri falaad leedahay faalyuga guurkaygu waa xoolo faraweyne hu- hu- hotel five stariyo waxaan rabay fanaaniine fundin mau helaysaa adduun qarashka financial few days ma loo bixi karaa holiday vacation fuluus badan ma ii siin kartaa odayga my father haddii aanad faynali intaa finish garaynaynin ma aqaan anigu fancy iyo feelin caashaqahe fayn gabadh kaloo don speak aniga forever Waxayna-
waxay dee haddaad intaasoo shuruudood ka soo baxayn aniga Ah.
igu habsaamina gabadh kala raadso gabadh kale raadso faaraxow
aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay aadan musahaybe sheekadaasi uun ka fogaan mayne sidii aan xagga horeba ku soo xusay islamarkaana aan ku sheegay waxaa iyaguna jira abwaano kale oo isla arnimo taas uun la xidhiidha ka curiyey suugaan kala duwan waxaana ka mid a abwaana farxaan maxamed jaamac oo ku magac dheer farxaan bowka waxaana isna uu barnaamijka cawayska uga warramay tix uu sameeyey oo uu isna ula baxay amaba uu ugu magac daray jeegaxiir sheegaxiirkaas cabdixakiir oo wartaa hablihiina waa awal ban kastoon isku dhaweyn gabaygaas waa isku soo kaayo dhaweeyey raggiina waa isku kaayo dira awalba nabad maanu ahayne dee waj- dee wejuumaad dhigana waxaad hubhayso dhambood isticmaashay
gawaygaas cabdixakiinow haye waxaynu ku carabinaynaa maadaama aynu dee jacaylkii soo dhisnay oo ilaa iyo dastuurkii soo wadnay Mhm.
inantii dhalinyarada ahayd ee hooyanimo berri inoo gelaysay baynu kula talinaynaa kula dardaarmaynaa waxaynu leenahay haye nimankii le waa canaantani canaantani hiil bay u ahayd nimankee waynu ku kululaynay une oo waxaa la yidhi baalka faraska nadiga waxaa loogu dhuftaa inuu orodka sii badiye Mhm.
hablihiina waxaynu leenahay bal qolyo badan oo haddaanu raggii nahay qolyo badan oo dee eh, dee qalolaacana waa leenahay bal iska ilaaliya oo halkaa wanaaga ka wada oo wadada noocaasa mara baynu leenahay hablihii baynu tilmaamaynaa waa dardaaran markaa dee waxaa laleeyahay waa haye waa waa dardaaran hablihii aynu kula dardaarmayno markaa wuxuu odhanayaa marka marka intaynaan gelin intaynaan gelin tixda ereyga Aa.
sheega xiir maxaad usoo qaadatay waa ayaad u dooratay ereyga jeega xiir horta mararka qaar sugaanta cabdixakiinow doorashaba male Haye.
adigu waa waa waxaad iska qori siduun way kugu soo dhacaysaa una waad qori uun haye oo oo xag unbay kaaga imanaysaa oo adigu qalinkaa wa- wakiil unbaad ka tahay marka waan gartay xulasho iyo ujeedo gaar oo aan anigu ulahaa maba jirine Mhm.
halku dhigaas unba baa baa gabaygii ku dhex yimi haye magac ahaanna gabaygu ku jiray oo inan yahay jawaab haw dallicin jeega xiirada marka Sheega dee jeegxiirkii waxaa soo hoosgelaya qolyahan dee dee bayday oo dhan ama qolyahan dee jeegada ha xirta ha noqdaa qolyaha surwaalku ka dhacayo ha noqdaa qolyaha silsiladaha qaata ha noqdaa marka waxaad muujinaysun adigu een, marka de laga yimaado tilmaantaasi een, inuu de saa u ekaado inuu saa u ekaado marka laga yimaado macnaha gabadha Aa.
inay nin mas-uula oo de qoys iyo reer maamuli kara oo waalid noqon kara oo oday u Ee.
noqon kara inay raadiso oy doorato ha waa xulashadii uno gabayguna wuu tilmaamayaa wuu kala saarsaaraya oo dhowr Wan- dhowr qaybood buu ukala sheegayaa dhifooyin waan gartay bal waayo hadda haddaynu gabaygii galno muxuu odhanayaa marka gabaygii wuxuu odhanayaa jeedaali inankii la rabay jamac hadday dhaafto jacjacoorka uma meheriyeen jinaca duulaane jiro socodka laafiyaha markay jagac ka siinayso indhihii jalleecaan mar qura jeesan karahayne war waa jawhar iyo luul xarago jananka muuqdheere jaldhaf male cagteediyo markay jabadka meerayso jiiraanku kama soo cawdo waa jalbeeb runahe anna talo usoo jeediye jalaqsan gaadhsiiya haye gabaryahay jikaruma hollani waxaanu soo joogay darsidaada jestada barto jaawiirsadaya jirjiroole weeyu raggana jaan iska dilaye najaajuus xuniyo baa ku jira jaryaceebole markay jirabayaan hablaha wasya jebiyaan eynan yahay jawaab haw daliciin jego xirada jamalkeeda tilala fajoco jahayo nuurka haddii joqoorad lagu sheegi jiray jabkala tahaye kuwii ay jannadu doonayso jooqan ba tahaye ku jecliyo aadaanku jiraday jeelna waan qabaye nawahadalka jilkani dhuro wa waxaan jirine inan yahay jawaab haw dallicin jego xirada ninka hooyadii gacalo jaray ama kasi jestay aadna kuma jixinjixo markaad jilicdo ashaye jirmaadada wuxuu kaga tegi jidhowa beriye najab laguma raaco waktiga looma jirsadoye jahwareer intaad geli lahayd jaakirba waxaane inan yahay jawaab hawdallecin jego xirado qarba maryaa jeexa oo jidha wanaday jahanama kuduromasi kale kaga jidqadyaba jaligeena waa eegayaa jeerna waa qabane jalbibka xaragu kugu filan oo jidh ku dadaye ragna qaar jarkaa lalinayo jayshabaa badane inaa yahay jawaab haw dallecin jego xirado walow qarabku jaango-an jaha kuwasiyo jujuubdo hukuma fiicna iyo jamaasho beeneede jabadkaad la doonayso iyo jesla noqodkiisa ilaahay mid khayr kugu jiro jaasur kula geeye jaalayaasha facebooka iyo jaahilada washay inan yahay jawaab hawdaleecin jego xirado miduu jaa qof beri guursado jaqii ka soo gaadhay oo ubad wadada jiidayso qadho jalaadaysa jilbashona habaar ugu wado jibna dabahaysa markaa jaleeca qalbigu jidhidhi qodaaye adigana mid kugu joogsadiyo jaynabka magane inan yahay jawaab hawdaleecin jego xiradaaynan yahay jawaab hawdaleecin jego xirado
waa hagaag kolley de horena waad u sheegtay farxaan oo waxaad tidhi dee raggii iyaga teelaysa baanaan dhigan tanina waxa weeyaan waa gantaal kaloo ka dabeymiyun raggii marka aad iyo aad jaalayaasha facebooka iyo maxayba saaba waashay marka waa ilaa Jaalada kuwii waa- ilaa jeellada waashay ilaa waa kuwii waa nimanka ya waa nimankan hablihii ka caayaya miidhiyihii ee xumaanta faafinaya ee taalayaasha facebooka iyo jaahilada waashay inuu yahay jawaab hawdaleeci jeega xirada sheegxirada de laakiin markaynu eegno en, eh, dumarkii dardaaran waad siisay dee raggiina iyaga laftirkooda qoys bay doonayaan nolol inay dhaqdaan bay rabaan waxay rabaan inay helaan dee ori iyo ma garanaysaa gabar iyadana carruurtooda hooye u noqoto wanaagsan oo dhaqi karta reerkii de iyagana taladoodii maan lagaaga fadhiyin Dee lama kala- wallaahi maya waa waa mid meesha ku jira weeye iyagana in in de la tilmaamo oo intii awooda lala taliyo laakiin de kolley culayska iyo qoyska rukunka ugu weyni waa hooyada Mhm.
markaa hadda kolley balkii hadlahaynu horaysiinay haddii ay mar kale inoo muuqato iyagana habaynu odhan doonaa iyagana adoo calaad calayd kula xaal xabad laaluushaa kugu waajibay oo raggiina iyagana ina ma garanaysaa sheega xiradii intaana intaana mudaharaad kugu soo abaabulin
intaana nimankaas ku dhicin Ah, iyagana xabad weli dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii cawayska washington markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey hal abuur fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fu'aad waaberi aad iyo aad baad umahadsantahay cabdixakiin maxamuud sheewa walaal waan ku dhowahay adiga asxaabtaada iyo dhammaan dadweynahan aad iyo aad baan u salaamaya waa hagaag bal fuad en de ugu horreynba en eh, soo dhowo baan ku leenahay barnaamijkan aad nagala qayb qaadato en islamarkaana aad caawa iyo weliba de maalmahanba nagula caweyso barnaamijkan iyo barnaamijyada soo socdaba oo qaybo ka mida suugaantaada en aynu ku soo qaadanay islamarkaana dadweynaha aynu la wadaagno En intaanan ku weydiinin qaybaha kala duwan ee suugaantaada iyo heesahay qaadaan fanaaniinta qaarkood bal ugu horreynba haddaan adiga ku siiyo en eh, bal heesta furitaanka iyo weliba heesta ugu horreysa heesaha iyo teebada soo qaban lahay waxaan jeclaan lahaa inaan walaal inaan soo qabto mm, hees lamaana ah oo nolol wanaagsan iyo reyreen ka warramaysa heesta waxaa la yidhahdaa rajo Mhm.
waxaa wada qaadaa saxardiid maxamed saxardiid iyo ifraan casaale oo saynu ognay ah qoys heestana waxay ka hadlaysaa un isla qoys nolol wanaagsan ku wada nool Eh, waxaan jeclaan lahaa marka inaanu ku bilowno heestaas waa gaag ah, bal markaa heestaasaynu ku wada bilaabay adiga iyo aniga dhegaystayaashuba way noo dambayn doonaan su-aalaha kale laakiin heestaasaynu marka hore wada dhegaysan doonaa mahadsanid
rajadii naftaydaay raacdaynta noloshiyo rafakiyo dhibaatada waxaa lagaga reeya aadmiga wada roo rajadii naftaydaay raacdaynta noloshiyo rafadkiyo dhibaatada waxaa lagaga reeya aad barwaaqayo raalliyo la daristee marka marka aad rugiyaras reer wacyigleshe rasid wada xalaaliyo ubad lagu riyaaqiyo raalliyo la daristee rabbiba amaanle riyadi rumuudo rasmarkigaane renren kunoolo kunoolo rabbiba amaanle riyadi rumuudo rasmarkigaane rain ray kulolo kulolo
Riixantiin noloshuu, raaxada adduunyadu. Riyo kuma timaade, rasmi bay ku tarantaa, runbaa lagu bacrimiyaa. Riixantiin noloshuu, raaxada adduunyadu. riyo kuma timaade rasmi bay ku tarantaa unbaa lagu bacrimiyaa marhabayn haddaynu raysiyo raasocanastayno raxmaankeenu nagu simay sunnihii rasuulkiyo raxmad weeye gurkoye marhabayn haddaynu raysiyo raasocan astayno raxmaankeenu nagu simay sunnihii rasuulkiyo raxmad weeye gurkuye rabbiba ammaan leh riyadii rumowdo rasamalkii gaadhne raynrayn ku noolo ku noolo rabbiba ammaan leh riyadii rumowdo rasamalkii gaadhne raynrayn ku noolo ku noolo
renren kunoolo kunoolo waagaag haddaynu egno fu'aad een, hore nabad u carrabaabtay heestan eh, dee dabcan qoysii nolol bay ka warramaysaa baa tidhi een, eh, rajadii naftaydaay raacdada noloshiyo rafaadkiiyo marka waxay ka hadlaysaa saa adubo tilmaantay waa noloshii iyo waayihii iyo laysla soo maray iyo sida la yahay marka maxaa kuu muuqday adiga ma qoys qurux badan umaad aragtay mise qiso dhabo aad ka samaysay oo waxaa jirtay runa mise malawaal bay ahayd oo dee noloshunbaad si guud u malawaalaysay waa kolley horta runtii saynu dareemi karno nolosha gedigooduba waxa weeyaan qoys minadiin haddaynu ka eegno iyo dhan walba haddaynu ka eegno marka cabirka heestan iyo ujeedadeeda waxay ahayd inaanu saaxiib nahay oo mustafa faarax xuseen la idhaahdo degan gobolka texas oo markaa aroos ahaa oo guursanayay arrinkiisana wax kala socday oo in muddo ah hawshaa waday oo ilaa dalkii ilaa halkan sheekadiisu taxnayd ayay gaadhay maalintii uu xaqiijin lahaa himiladii noloshiisa marka waxaana sidhi saaxiibka waxaad ku soorta u baahan yahay deetana heestaasaa timi marka heest inkastay kusoo baxday qisada inankaas iyo guurkiisa haddana guud ahaanba waxay cabiraysaa uun qoys wanaagsan oo muddo fara badana u isdaydeeyey oo ishelay oo ku faraxsan noloshooda iyo sidaa ay isu heleen marka si kale kuma garatide mar haddii waati dee aroosyada iyo guri marka la dhisayo qofba waxaan raacin jiray saaxiibkaa waxaad adiguna qaybtaasaad kaga qayb qaadatay alaabaha laga raacin jiray ee macnaha guriga loo- lala dhisi jiray aada iyo aad aada iyo aad dhegaystayaal qaybo kale oo ka mid a waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo tinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doona waxaan idkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo